بsم الlh الرحmn الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd الآية الثالثة waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay faslkii koowaad ee risaalada bayaanu اladilati اlmardiya calaa sunati اtarkiya ku saabsanaa waxayna ahay fasalka koowaad ou ahaa aayadaha ku soo arooray nebiga sala اllahu calayhi wasalama in looga daydo waxyaabihii uu ka tegey isagoo samayn karay baahideedu joogtay wax ka celiyey oo maanica ounan jirin ka tegistaas in lagu raaco nabiga sala allahu calayhi wasalam aayadihii tilmaamayey ayaan soo haynay alaayatu athaalitha aayadda saddexaad qaala tacaala allah wuxuu yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina aayaddaas alyowma maanta yaan akmaltu lakum aan idiin dhammaystiray diinakum diinkiina wa atmamtu waan dhammaystiray calaykum idinka korkiina nicmatii nicmadeydaan ku taam yeelay waan idiin dhammaystiray waradiitu lakum waxaan idinku raalli noqday alislaama islaamkii diinan min jihati diinin xagga diin ahaanta al-aayatu aayadda tanusu waxay caddaynaysaa calaa ana diina diinka qad kamula inuu kaamil noqday famaa calaynaa innaga korkeenna ma ahan ilaa an naqtafiya inaan raacno ma ahane calaa ahari hada addiini alkaamil diinkan dhammayska tiran raadkiisa inaan raacno ma ahane wax kalena lagama rabo ama aladii yatacabadu midka ku cibaadeysanayo bma tarakahu الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama waasxaabuhu wixii alle wixii nebiga iyo asxaabtiisu ay ka tageen qofka ku cibaadeysanaya isaga oo ugu cibaadeysanaya inuu sameeyo wixii ay iyagu ka tageen faqad zacama wuxuu ku andacooday ana diina diinku lam yakmul bacdu weli inuunan dhammaystirmin sidaasna a'imadii islaamkaa tilmaamayaanoo qaala alimaamu abu isxaaq ashaatibiy fii kitaabihi اlictisaam kitaabka la yidhaahdo juska koowaad lixdan iyo afar safxada lixdan iyo afaraad qaala bnu lmaajishuun ibnulmaajishuun waxa uu yidhi samictu maalikan maalik ayaan maqlay imaamu maalik yaquulu isagoo dhahayo man ibtadaca fi lslaami bidcatan qofkii islaamka dhexdiisa bidco soo bilowdo oo bidcaysto yaraahaa ou u arkayo xasanatan mid wanaagsan wax fiican ou u arkayo faqad zacama wuxuu ku andacooday ana muxamedan moxamed khaana risaalata risaalada inuu khiyaanay ayuu ku andacooday qofkaas lianna allaha yaquulu waayo allah wuxuu dhahayaa alyowma akmaltu lakum diinakum ayuu alla leeyahay marka nabiyullaahi moxamed diin naaqisa kama tegin wuxuu ka tegay diin diin loo dhammaystiray asagiina diintaas loo waxyooday oo loo dhammaystiray hal xaraf asagoon ka tegin ayuu dadka soo gaarsiiyey waa mustaxiil inaan nebiga diinka loo dhammaystirin waa mustaxiil mustaxiil labaad waxaa ah in loo dhammaystiray laakiin isagu uu qaar ka tegay taana waa mustaxiil suuragal ma aha waayo ilaahay ayaa nebiga aaminay risaaladiisana kusoo aaminay waxaa kaloo mustaxiil ah inuu nebigu gutay risaaladii saxaabadii aynan kasoo warinin iyadana waa mustaxiil kale waayo ilaahay ilaahay wuxuu rabaa in diintani ilaa iyo waqtigu ugu talagalay inay gaarto marka suuragal maahan dadkii qur-aanka lagu ammaanay inay ka tagaan wax la soo gaarsiiyeyo nebigooda ay ka heleen oo dadka diinkooda ku tacalluqo ayaguna inay qariyaan suurtagal ma aha saddex mustaxiilaad waay oo isdaba taagan markamarkaa wuxuu yidhi alimaamu malik famaa lam yakun waxaan ahayn yowma-idin maalintaas oo diinku uu dhammaystirmay diinan waxaan diin ahayn falaa yakuunu lyowma diinan maanta diin noqon maysa maanta oon joogno wax markay diintu dhammaystirmaysay aan diin ahayn maanta oon joogno diin ma noqonaysa marka hadal marka aada u xigmad badan oo in diintii marka in dad dhuuxay macaanideeda fahmay warkood waay aayaadkan aayaadkana ay ka fahmeen marka maadaama diinku uu kaamil yahay intaas uu kaamilka ku yahay aan la imaano wixii aan cibaado laga dhigin oo nebigu uusan cibaado ka dhiganinna aan ka tagno alaayat araabicatu aayadda afaraad falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnat aw yusiibahum cadaabun aliim alla wuxuu leeyahay ha ka digtoonaadeen aladiina kuwa yukhaalifuuna can amrihi nebiga sha'nigiisa kuwa khilaafayo ha ka digtoonaadeen an tusiibahum inay ku dhacdo fitnatun fitno ow amase yusiibahum inuu ku dhaco cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun xanuujin badan wa macnaa can amrihiina can sha'nihi waay nebiga sha'nigiisa kuwa ka baxaya oo khilaafayo wa sha'nuhu nebiga sha'nigiisuna aqwaalun iyo wa afcaalun waay hadallo iyo afcaal ou sameeyey waturuuku waxyaabihii ounan samayninee ou ka tegayna min jumlati alafcaali afcaashaas ayay ka mid tahayoo ficilku waa inaga xalay soo sheegnay turuugtu inay ka mid tahay min jumlati alafcaal waqad fahima ahlu lcilmi ahlulcilmiga waxay ka fahmeen min alaayati aayaddan ana alwaciida waciidka fiihaa aayadda dhexdeeda ah jaarin mid ku dureeraya inuu yahay calaa man khaalafa annabiya sala allahu calayhi wasalam qofkii nebiga khilaafo ficlan xagga ficilka iyo wa tarkan xagga tarkigaba ku khilaafo watacabada ku cibaadaysto bimaa lam yatacabad bihi waxuunan ku cibaadaysanin aayaddan inuu soo gelayay ka fahmeen qaala alimaamu abu shaamata almaqdisiy fii kitaabihi kitaabkiisa albaacidu calaa inkaari albidaci waalxawaadid kitaabkaas safxada labaatan iyo shan wuxuu ku yidhi wa fii kitaabi aljaamici liabi bakrin alkhalaal abu bakrin alkhalaal kitaabkiisa aljaamic waxaa ku sugnaa inuu sidan yidhi xadahanaa muusa bnu muxamedin الزubaydiy qaala xadahanaa الزubaydiyu qaala xadahanaa moxamed bnu ضaxaak wagayruhu ana rajula nin jaaءa ilىa malik bni anas nin ayaa wuxuu u yimid imaamu malik faqaala wuxuu yidhi min ayna uxrim xageen ka xarmadaa cumro iyo xaj ayuu rabay imaamu malik buu u yimid markaasuu yidhi xageen ka xarmadaa faqaala wuxuu yidhi min almiiqaati aladii waqata fiihi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam meeshii nebigu xadeeyey oo dadka reer madiino oo u xadeeyey bartaas ka bilaaw ayuu yidhi ka xarmo wa axrama minhu isaguna uu ka xarmaday ninka madiino joogo dulxulayfa ayaa nebigu u xadeeyey isagana nebiguna dulxulayfa uu ka xarmaday faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi laa maya anuu ma ka xarmanaayo yidhi yani waxaa la yaab leh marka waxay tahay khilaafka ou khilaafaayo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ninkaani iyo siduu ugu dhiiran yahay wuxuu yidhi maya fain axramtu min abcada minhu haddaan ka xarmado meel ka fog bal ka warran meeshii nebigu uu iyo xadeeyey intaan la gaarinba meel ah haddaan ka xarmada ka waran faqaala maalikun imaamu maalik waxa uu yidhi laa araa dalika anigu sidaa ma arkayo faqaala wuxuu yidhi ninkii maa takrahu min dalika arrinkaa maxaad ku nacaysaa qaala wuxuu yidhi akrahu calayka alfitna fitno ayaan kuu nacayaa inay kugu dhacdo qaala wuxuu yidhi ninkii wa ayu fitnatin fi sdiyaadi alkhayr oo fitnadeebaa ku sugan buu yidhi khayr in la kororsado waa un khayr aan sii siyaadsanayey maxaa fitnada ku jirtaa maxay tahay waa dad badan siday dhihi lahaayeen annagaba naga mida wey yani ninkani waxaa la yidhi madiino qofka ka baxaayo ha socdo dulxulayfe markuu gaaro ha xarmado isagiina wuxuu leeyahay maya ee meeshaan aan joogaanba ka xarmanaa dhowr mayl ayaan marka anoo xarman iska sii soconaa khayrku sidaasuu ku badan yahay marka sidaasuuna ajarku ku badan yahay saasuu aaminsan yahay nacam ayb oo wuxuu leeyahay marka khayr in la sii kororsado maxaa fidnoo ku jirto faqaala maalikun imaamu maalik waxau yidhi faina allaha tacaala alleh yaquulu wuxuu dhahayaa falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnah aw yusiibahum cadaabun aliim waayu fitnatin fitnadeebaa akbaru ka weynin badan min annaka adiga khusista in lagugu gaar yeelo bifadlin fadli lam yukhasa bihi rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam aan nebiga lagu gaar yeelin yani fitnada ka weyn waa maxay in adiga lagu siiyo waxaan nebi moxamed la siinin oo adiga ajar badan lagugu gaar yeelo nebi moxamedna aan ajar badan lagu gaar yeelin yani fitnada ka weyni maxay tahay taas wa fii riwaayatin qaala maalikun imaamu maalik wuxuu yidhi wa ayu fitnatin acdamu fitnadeebaa ka weynin badan min an taraa inaad u aragto ikhtiyaaraka linafsika waxa adiga aada nafsadaada u doortay khayrun inuu ka fiican yahay ou ka khayr badan yahay min ikhtiyaari illaahi wa ikhtiyaari rasuulihi alle iyo rasuul waxay kuu dooreen yacni alle iyo rasuulna adiga waxay kuu dooreen inaad dulxulayfo ka xarmato adigiina waxaad isu doortay meel ka sokaysa inaad ka xarmato taadii baadna u aragtaa in khayrku ku badan yahay yani fitnada ka weyn maxay tahay adiga ikhtiyaarkaaga naftaada a u doortay inuu ka fiicnaado midkii nebiga kuu dooray ilaahayna annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim buu dhahayaa nebiga ayaa mu'miniinta nafsadooda uga dhow annaga nafteenna waxaa naga jecel nebiga sala allahu calayhi wasalam waayo annaga nafsadeenna waxaan u roonayn aan samaynaynaa oo naar aan ku gelayno isagiina waa naga soo celina ayb meeshaa marka laba mas'ale in la kala saaro way mas'alada imaamu maalik ninkan uu ku haysto waxay tahay war adigii inaad u aragto in khayrku ku badanayo wax nebi moxamed ka tegay in khayr ku badanayo inaad aaminto waa khatar uu leeyahay arrinka marka uu yacni imaamu maalik ka hadlayo meeshaasu ka arkay yani ninkan ayaa wuxuu isbarbar dhigayaa wixii nebiga sala allahu calayhi wasalama uu u dooray sameeyeyna iyo wuxuu asaga isu dooray baa wuxuu fadilayaa wuxuu asaga isku dooray oo wuxuu leeyahay khayrku sidaanuu zaa'id ku yahay middaasu la dagaalama laakiin qofku haddii uunan sidaas aaminsanayn oo yacni fadliga iyo sunnadu sidii nebiga jideeyey inay tahay buu aaminsan yahay markaasuu wuxuu ka xarmaday gurigiisa maxay noqonaya marka taas marka waa midda yacni saxaabada qaar badan oo ka mid a sida cali iyo radia allahu canhu uu yidhi an tuxrimahaa min duwayrati ahlika yani qofku inuu ka xarmado gurigiisa yacni inuu magaaladiisa uu ka xarmado waxyaaba noocaasi saxaabada qaar laga wariyey oo sheegeen haddana sidaasoo ay tahay waxay ku waxay ku joogaysaa keliya bannaanaansho yacni qofka qablal miiqaat miiqaadka intuunan gaarin ma u bannaan tahay inuu xarmado mase uma bannaana waa u bannaan tahay culamada badankood sidaasay qabaan waa u bannaan tahay iyo waa kala duwan tahay soo maaha waa khayr badan tahay ayb oo haddaad aaminsan tahay inayba khayr badan tahay sidaan qablalmiiqaat inaad xarmato haddaad aaminsan tahay inay iyadu khayr badan tahay fitnaa ku dhex jirtaa marka waayo wixii nebigu sheegay waxaagu inay ka fiican yihiin baad tilmaamaysaan waana midda imaam maalik uu la dagaalama taas maanta marka de waxyaabaha cusub oo bidcooyinka ah oo nebiyullaahi moxamed uunan alle ku caabudin waxay marayaan qaarkood in la yidhaahdo qofka aan samaynin nebiga waa necab yahay nebigu necab yahay maxay ka dhigan tahay waa gaal waayo macnaheedu nacam waayo qofkii nebi moxamed nacaa muslin mana ma aha waa gaal yani shay marka nebiyullaahi moxamed ku cibaadeysanin saxaabadii ku cibaadeysanin yacni a'imatlislaam aynan ku cibaadeysanin inaad adiga qofkii ka tago aada ku gaalaysiiso tiraadid nebigu necab yahay iyo yacni maxabadii nebiga ma haysto iyo inaad tiraahdid maxaad u malaynaya marka intaan baa ninkan sidaan imaamu maalik uu ku leeyahay qultu maa acdama fiqha hada alimaam alla weynin badanaa imaamkan fiqigiisa aljaliil xaysu inahu naha rajula ninkii wuxuu ka reebay can ityaani amrin arrin inuu la imaado arrin la imaatinkiisa fi diini diinka dhexdiisa ou kula imaado kaas oo lam yatacabad bihi rasuulu llahi sal ll l slama rasuulka uunan ku cibaadaysanin walam yacba binabiyihi walam yacba biniyatihi walam yacba mana u aaba yeelin imaamu maalik biniyatihi ninkan niyadiisa oo fii talabi isdiyaadi اlkhayr khayr kororsigiis ku saabsan niyadiisa waxba uma uunan aaba yeelin lamaa khaalafat markay niyadiisu khilaaftay ikhtiyaara almustafaa sala allahu calayhi wasalam nebiga ikhtiyaarkiisa wa haadihi tanina latmatun weeyaan waa dhirbaaxo calaa wujuuhi muxasini lbidaci kuwa bidcooyinka taxsiiniyo ee wejiyaalkooda dhirbaaxo ku oolaysa waa iyo walmuxdathaati waxyaabaha diinka lagu soo daro kuwa wanaajisto mutashabihiina iyagoo ku dhegaayo biqowli اllahi tacaala ilaahay qowlkiisa wafcalu اlkhayra lacalakum tuflixuun aayaddaasay qabsanayaan markaad tiraasaan maxaad u samaynaya wafcalu lkhayra la yidhi kana khayr waayuu ku leeyahay alaa yaclamu miyounan ogaanaynin haa-ulaa'i kuwan ana tafsiira saxiixa tafsiirka saxiixa ah fi laayati aayadda wafcalu lkhayra inuu yahay aladii amarakum rabbukum bificlihi khayrkii rabbigiin ou idin amray inaad samaysaan sameeya waa marka kamaa dakara dabariyu raximahu llahu fii tafsiiriha yacnii marka la leeyahay wafcalu lkhayra ma laga wado waxaad adiga khayr u moodid ma aha ama aa u malayso waa khayrkii ilaahay idin faray sameeya waa ayb qaala alimaamu abulmudafar asamcaaniyu raxmat ullaahi calayhi fi kitaabihi qawaadic اladila fi usuuli اlfiqhi waqad dala calaa hada alasli اlkabiir asalkan weyn waxaa tusay qowluhu tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih waamruhu huwa sha'nuhu waaye wadalika mushtamilun calaa afcaalihi iyo waaqwaalihi amarka nebigana afcaashiisa iyo aqwaashiisaba waa koobsanayaa ashaahidu min kalaamihi wuxuu yahay ana sha'nahu mushtamilun ficlahu watarkuna daakhilun fi lficli buu gelayaa kamaa mara watabayana hada arrinkanna wuxuu kusoo caddaaday biqowlihi uu yidhi abulmudafar fain qiila low kana alficlu minhu sala allahu calayhi wasalam cala alwujuubi lakaana atarku cala alwujuub ayuu ahaan lahaa qulnaa naquulu idaa taraka annabiyu sal ll ly slama shay-an nebigu hadduu wax ka tago min alashyaai ashyaada ka mida wajaba calayna mutaabacatuhu fiihi waxaa annaga nagu waajibayo inaan ku raacno tarkigaas intahaa ay fi tarki tarkiga inaan ku raacno fiihi ay fi tarki ila kaasuu ka soo hadlayay aayadaha mar aayadaha marka intaasaan uga gaabsannay ayb alfaslu الthaani fasalka labaad alaxaadiiثu اdaalaةu calى sunati الtarkiya sunnada tarkiyada a axaadiidta tusayso alxadiiث اlأwl rawa alimaamu muslimu fii saxiixihi wuxuu ku wariyey min xadiidi jaabir bni samurata anahu qaal sallaytu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama nebigan la tukaday alciidayni ciideynka gayra maratin walaa maratayni mar iyo laba waxaan ahayn bigayri aadaanin aadaan la-aan walaa iqaamatin iyo iqaamo la-aan waأkraja abu dawuuda naxwahu ayuu soo saaray can ibni cabaasin radia allahu canhuma yani saxaabigani wuxuu leeyahay nebigan la dukaday mar iyo laba wax ka badan salaada ciidda aadaan la-aan iyo iqaamo la-aanaan kula dukaday yani aadaankii iyo iqaamadii waa ka tegay nebiga salaada ciidda umana adimin umana aqimin meeshaas marka u fiirsada ma jiro xadiid nebiga sala allahu a gaar ah oo nebigu uu yidhi yaan loo addimin ciidda aadaan iyo iqaamo waa reebay ayaan loo aadaanin xadiid uu ku dhahay ma jiro keliya maxaa la cuskanaa marka inuu ka tegay keliyaa la cuskanaan aadaan iyadoo loo baahan yahay oo dadka in la ogeysiiyo salaaddii ciidda in la geli rabo baahi iyadoo loo qabo u ka tegay nebiga sal ll ly slam nahyi khaasana ma jiro oo soo arooray oo meeshan ku soo arooray oo yaan la addimin ma jiro waa tarki keliya tarkigaas bis ayaa saxaabadu marka ay cuskanayaan manhajka saxaabada marka xagga istidlaalka aada u feeray dadka qaar markaa tiraa war waxaan waa bidco ama ma bannaana rasuulkii ma samaynin kuma cibaadaysanin saxaabadii sidoo kale markaad tiraahdo wuxuu ku leeyahay daliil ma haysaa si gaara ugu soo arooray oo arrintan reebaya marka mas'alo walbaa daliil gaara miyaa loo raboonayaa mase tarkigan ayaaba daliil noqon karo tarkigaa daliil noqon karo waana kanaan qultu wajhu اdilaalati min hada اlxadiidi habka uu xadiidkan kuu tusayo calaa sunati tarkiyati waxay tahay huwa ana aصaxaabiya aljaliila saxaabiga weyn istadalla bitarki nabiyi sal l slama wuxuu deliishaday nebiga ka tegistiisa aladaana iyo waliqaamata uu ka tegay fii salaati lciidi salaatulciidda dhexdeeda uu uga tegay ayuu u deliishaday calaa mashruuciyati calaa cadami mashruuciyati aladaani waliqaamati fii salaati lciid ka tegistaasu wuxuu u deliishaday inaynan bannaanayn oo mashruuc aynan ahayn in loo addimo ciidda loona aqimo haddii hadda maalan qof uu ciid salaad ciida u addimo ou u aqimo ee aan ka celinno hadda oon dhahno war ka dhaaf ha aadaanin looma aadaano ciidda yaa laga rabaa yacni isaga iyo annaga yaa laga rabaa inuu daliil la imaado asaa laga rabaa waayo innaga marka aan ka celinayno tarkigii nebigaan ku dhegannahay waxaan nebigii maba addi maba u addimin isaga marka hadduu naga dalba ka waran marka daliil aadaanka reebaayo ciidda keen hadduu dhaho saa gafsan daliilku waaba tarkigaaba daliil aba adiga marka tarkigaas wax ka duwan oo nebigu inuu la yimid balla imaaw asalka cibaadaadkuna waxay tahay al aslu fi lcibaadaati almancu cibaado inaan la sameey karin ilaa inuu sharciga jideeyo maahane marka asalkii iyo tarkigii oo daliil ah waa laba daliiloo xoog badan wayn adiguse ma u haysaa daliil aan ahayn nebigaa ka tegay yaa u haayana qofkii maanta yacni salaad ciid u addimo haddii aad ka lama addimaba maanta yacni hadda salaada ciidda iyo yacni labada ciidood salaadahooda iyo salaadaha sunnooyinka looma aadaano keliya salaada faradkaa loo addimaa ma isweydiisay haddii qof uu yihaa waa addimayaa maxaa daliil ku ah adiga wax aan tarkiga ahayn daliil ah ma jira meeshaas waayo hadda saxaabigan ma soo rarin xadiid gaar ah oo yaan la addimin nebigu uu si gaar ahaaneed u sheegay ma soo rarin keliya inuu ka tegayuu sheegay ayb waana yacni kutubta axkaamta ama fiqiga markaad fiiriso shuruuxdooda iyo waxyaabo badan markay leeyihiin waxaas ma bannaana kaas ma bannaana waxa ay xujaysanayaan nebiga lagama hayo yaa u badan ayb wamaa zaala alfuqahaau fuqahada ma aynan ka zuulin yastadiluuna bihi inay deliishanayaan tarkiga calaa dalika kaagaas walaa tabqaa lanaa jawaabun jawaab noo baaqi noqon mayso amaama man qof hortiis yuxdisu aladaana waaliqaamata aadaan iyo iqaamo soo darisiinayo fii salaati lciidi salaatulciid kula imaanayo ilaa tarku nabiyi sal l slam nebiga tarkigiisa un ma ahanin wax jawaabo noo baaqi noqonaysaa ma jirto ilaa tarkiga ma ahanin qaala alxaafidu abuu cumar yuusuf bnu cabdilbar fi listidkaar kitaabkiisaas baabu lcamali fii gusli اlciidayni waاnnidaa'i fiihima waliqaama baabkaas wuxuu yidhi waama annidaau waliqaamatu fi lciidayni aadaanka iyo iqaamada labada ciidood falaa khilaafa bayna fuqahaa'i lamsaari culimada magaalooyinka waaweyn fuqahadooda khilaaf kama taagna fii annahu laa aadaana walaa iqaamata aadaan iyo iqaamo inayna lahayn fi lciidayni iyo walaa fii shayin min asalawaati almasnuunaati salaadaha sunnada wax ka mid ahna aadaan iyo iqaamo inuuna lahaynay isku wada waafaqeen oo khilaaf kama taagna walaa fii shayin min annawaafili fi اtadawuci walaa aadaana aadaan ma leh ilaa fi lmaktuubaati salaadaha faradka unbaa lagu aadaanaa fahuwa haabitun can الnabiy sal ا l slam nebiguu ka sugnaaday iyo wa can asxaabihi iyo wataabiciina iyo wa jamaacati fuqahaaءi اlamsaar nebiga soo uga sugnaaday marka waa ka tegay uga sugnaaday inuu ka tegeybu uga sugnaaday qultu hada اlijmaacu ijmaacan mabniyu calaa amrihi sala اllahu عalayhi wasalama wuxuu ku dhisan yahay nebiga amarka ou amray aladaana aadaan fi lmaktuubaati salaadaha faradka in loo adimo ayou amray iyo wa tarkihi ka tegistiisa fii gayrihaa uu uga tegay kuwa faradkaana nebigaa amray oo waxaan haynaa idaa xadarat isalaatu hadday salaada timaado falyu-adin lakumaa axadukumaa ama falyu-adin lakum axadukum midkiin ha idiin adimo waa salaadihii faradka kuwa sunnooyinka inaan loo adimaynin ijmaaceedana muxuu cuskan yahay nebigaa ka tegey ayb uma qaala ibnu cabdilbar markaa wuxuu yihi famin dalika xadiidu caطaa ibn abi rabax can jaabir ibni cabdillaahi wabni cabaas qaala lam yakun yu-adanu yowma alfiri walaa yowma aladxaa walaa yuqaam looma adimi jirin ciidulfiriga iyo ciiduladxaada mana loo aqimi jirin qaala abuu cumar inamaa qaala dalika sidaa wuxuu u yidhi liأna banii umayata reer bani umaya axdathu ladaana aadaan ayay soo bidcaysteen oy bilaabeen walam yakun yacrifuunahu qablu saxaabadu mana aqoonin iyaga ka hor waxay bilaabeen in ciidda salaada ciidda intaan la dukanin inay u adimaan reer bani umaya markaasay saxaabadu marka aadaankaas inuu bidco yahay oo ay ounan bannaanayn ayagoo tusaaleynayo ayay sidaan daliishadeen marka yani nebigaan la tukan jirnay mana arki jirin aadaankan ayb hal arrin marka qofku ka waran haddii uu yidhaahdo aadaanku muxuu dhibaa waa khayre allahu akbar allahu akbar maa diidantaha adiga hadduu ku dhaho iyo ashhadu an laa ilaaha illa allah iyo ashhadu anna moxamedan rasuulullah iyo xaya cala salaada maa diidantaha hadduu yidhaahdo waa qof iska jahli ku warramaayo waayo haddii adiga laftaada hadday meeshaan ku bannaan tahay adiga nebi moxamed maa ka cilmi badan tahay iyo asxaabtiisa waa kuwan maynan samaynin qaala jaabirun jaabir wuxuu yihi shahidtu nabiya sala allahu alayhi wasalama nebigan goobjoog u ahaa oon xaadiray salla alciida ciidda ayuu tukaday bigayri aadaanin walaa iqaamatin aadaan la-aan iyo iqaamo la-aan uma dakara wuxuu sheegay maa rawaahu bnu abi shaybata bisanadihi can caamirin waa shacbi wاlxakm waa alxakmu bnu cutayba anahumaa qaalaa waxay yidhaahdeen aladaanu ywma اladxaa wاlfir wاlfiطri bidcatu aadaanka loo aadaano maalinta ciiduladxada iyo fiطriga labadaa salaadood bidcatun waa bidco uma rawaa bisanadihi sanadkiisuu ku wariyey waqaala bnu siriin aladaanu fi lciidi muxdaث aadaanka ciidda dhexdeeda lagu soo darisiinayaa waa muxdaث shay bidca ah waay qultu lam yarid ma soo aroorin nahyun khaasun nahyi khaas ah can iladaani aadaanka layska reebayo fi lciidi ma soo aroorin fastamsaka asaxaabatu saxaabada waxay qabsadeen fi nahyi can dalika arrintaa in layska reebo oo aadaanka la joojiyo salaada ciidda iyo iyo sunnooyinkaba waxay u qabsadeen wasajrihi iyo canaan inay ka canaantaan can innaasi dadka biannahu lam yakun yufcalu amaama الnabiyi sal l slama fii zamanihi nebiga hortiisa laguma samey jirin waqtigiisii taas bisay cuskadeen marka haddii lagu yidhaha war waxaan aad samaynaysaed ku cibaadaysanayso nebigii ma samaynin saxaabadii ma sama xageed ka keentay garaa lagugu yeelanana ayb haddaad tiraa marka waxaan aan samaynaya aniga waxaas waa fiican yihiin oo kanaa ku jira oo kanaa ku jira oo kanaa ku jira keed diidan tahay de waxaa lagu leeyahay qur-aanka nebigu waa reebay in qur-aanka lagu akriyo rukuucda iyo sujuudda markaas de qur-aanka maa la diidan yahay waayahayna may lama diidana shaarica isagaa yaqaano meel walba wixii ku habboon isaga aan u dayno innagana aan noqonno taabiciin daba socoto ayb wa min hunaa meeshaan awaddu yacni waxaan jeclaysanayaa an astatrida inaan ku luga fidsado fii mas'alatin mas'ale muhimatin muhiim ah kaashifatin oo feydayso can asli hadihi اlmasaa'ili masaa-ishan asalkooda wa hiya ana qowla الnabiyi sal ll ly slam nebiga qowlkiisa qaacidadan u fiirsada nebiga qowlkiisa kullu bidcatin dalaalah qaacidatun waa qaacido caamatun oo caam ah yandariju taxtahaa hoosteeda waxaa soo gelayo oo soconayo jamiicu اlmuxdathaat bidcooyinka oo dhan halkan xadiidaa loo deliishan karaa qaacido guud waay furuuc ayay noqonayaan marka bidcooyinku meeshaa marka maxaan ula jeedaa waxaan ula jeedaa maalan qof baa sanadkan bidco bilaabay maxaan kula doo aan markaan bidcada uga celi karnaa inaan xadiidkan isticmaalno warniya waxaan aad samaynaysaa waa bidco fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala uma baahnin marka isaga bidcadiisa oo gaarka u ah oo yacni si gaar ahaaneed inaan aayad ama xadiid ugu keenno uma baahnin waayo xadiidkaanaa macno beelaya markaas nacam warka nebigu uu ku hadlaya kullu bidcatin dalaala waa qaacido guud hoosteeda marka amhilo badan ayaa soo hoosgelaysa marka fara badan ee hadday ahaan lahayd marka wax kastoo qof uu sameeyo xadiid gaara u keen dee taa marka waxay noqon lahayd diinku nin walbaa waxuu rabo inuu isaga soo darsado walidaalika culimmadana waa ka arki doonnaa waxyaabo badan oo ay leeyihiin waxaan ma bannaana waa bidco waxay u deliishanayaan kullu bidcatin dalaala man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun ayay u deliishanayaan marka nahyi khaas ah bidco kastaa uma baahna haddii sidaas la yihaahdana waaba khilaafu qowli lculamaa sidaas marka culimada uma shaqeeyaan walaa yuxtaaju looma baahanayo an yarida daliilun khaasun daliil gaara inuu soo arooro fii kulli muxdathatin wa bidcatin bidca kastaa gaarkeed daliil inuu ugu soo arooro reebayo ma loo baahna bal yugnii hada daliilu alcaamu daliilkan caamka ayaa wuxuu kaa deeqayaa can baxhi adilatin adilo inaad raaraadisid calaa aaxaadi lbidaci bidco kastaa gaarkeed inaad xadiid ugu raadisid kanaaba kaa kaafinayo wastidlaalu a'imati الsalafi wاlkhalafi a'imadii horey kuwii dambeba bihada alxadiidi ay u deliishadeen xadiidkan kulu bidcatin dalaalah calaa inkaari bidacin wa muxdathaatin bidcooyin inkiritaankeed ay u deliishadeen kuwaas oo uxditat fi diini diinka lagu soo daray bacda annabiyi sal ll ly slama kahiirun waa mid fara badan istidlaalkoodaas laa yuxsaa lama koobi karo kahratan xagga badnaanshada qaala alxaafidu axmed bnu caliy bni xajar alcasqalaaniyu fii kitaabihi fatxi اlbaari sharx saxiix اlbukhaariy baabu liqtidaa'i bisunani rasuuli llahi sal ll ly slam baabkaas wuxuu yidhi oo kitaabu اlictisaami bilkitaabi wasunna ku jira wa qowluhu kulu bidcatin dalaalah qaacidatun sharciyatun kuliyatun xadiidkan waa qaacido sharci ah oo kuliye ah kuliya macnaha waxaa la yidhaha qaacido wax badan ay soo hoosgelayaan bimanduuqihaa iyo wa mafhuumihaa bay saa ku tahay amaa manduuquhaa fakaan fakaan yuqaala manduuqeeda waa in la yidhaahdo xukmu kadaa bidcatun waxaas xukunkiisu waa bidco wa kullu bidcatina dalaalatun waaye falaa takuunu min asharci sharciga marka ka mid noqon mayso lianna sharca maxaa yeeley sharciga kullahu dhammaantiis hudan hanuun waaye fain habata hadduu sugnaado ana alxukma almadkuura xukunka la sheegay bidcatun inuu yahay saxat almuqadimataani waantajataa labada muqadame marka waa ansaxayaan natiijayna dhalinayaan qultu ta'mal fiiri wadaqiqi nadara aragtida aada ugu yacni daqiiqi fii qowli اlxaafidi qaacidaة sharciyaة kuliyaة uu yihi xayثu ina min sha'ni اlqawaacid اlkuliyati qawaacidda kuliyada sha'nigeedu wuxuu yahay an yandarija taxtahaa furuucu waafraadu kahiiraة laa tuqsaa furuuc inay soo hoos gasho fara badan oo aan la tiri karin shanigeedu saas u ah meeshaan marka maxaad ka ogaanaysaa xadiidkan ayaa wax kastoo diinka lagu soo daro bidco ah kanaa raddi ugu filan intaanan ka bixin marka hal qodob aan isagana kusii daroon iftiimiya bidca maxaa la yidhaha iyadan tacriifu lbidca bidcada marka loo tacriifiyo sidan soo socoto alإxdaaثu fi اddiini bacda اlإkmaali calaa wajhi taqarub calaa wajhi الtaqarubi ilى اllah bidcadu waxaa weeyaan alإxdaaثu fi اddiin diinka oo wax lagu soo daro bacda اlإkmaal markii ou yani dhammaystiriddiisa ka gadaale calaa wajhi taqarub iyadoo sababka waxa loogu soo daraayo ay tahay in ilaahay loogu dhowaadaa la rabaa alixdaad markaan dhahnay maxaa baxayo wixii diinka ku jiro wixiiba aayadda ama xadiidku tusay ama ijmaacu ou tusay ayaga bidco lama dhahaayo waayo asalay diinta ku leedahay ku leeyihiin fi ddiini markaan dhahaynana maxaa baxaayo adduunyo wixii adduunyo ku saabsan ma ka hadlayno qofku yani inuu diyaarad raaco inuu baabuur raaco saacadahan hadda jiro marwaxadahan shidan waxyaabahaas maxaa u daliila in la yidhaha qalad waayo waayo bidco baabkaas maba soo galaba alixdaaثu fi اddiini kuwaan diin ma looga qasdaya bacda alikmaalina maxaa baxayo intii nebigu noolaay hadday saxaabada qaarkood wax sameeyaan ayagoo nebigu ounan u sheegin ay wax iska sameeyaan bidco ma ku tilmaamayno sababtu maxay tahay waayo waxyigiibaa markaas soo degayay hadday qalad tahayna waxyigii baa qabanayo hadday saxan tahayna waa la dhaafa soo ma fahmin leanna waxyigii baa weli socdo saa darteed marka haddaad tiraa saxaabadu waxbay sameyn jireen ayagoo nebiga aan ka maqlin waxaa lagu leedaha wixii saxaabadu ay sameeyeen nebiga iyagoon ka maqlin hadday saxan tahayna isagaa saxaayo hadday qaldan tahayna isagaa qaldaayo laakiin adiga waxaad maanta bilowdo nebiga saxaaya ama qaldaayo xagguu joogaana walidaalika marka bacda alikmaal qeyd muhiima dadka qaaraa waxay deliishadaan saxaabadaa saas samaysay waqtigii nebiga nebigana waxba ma dhihin inuunan waxbaba dhihin ayayba bid ay sunno ku tahayba ku noqo ilaa waa taqriir calaa wajhi taqarub qofku wuxuu u sameynaya marka waxay tahay shaygan bidaatihi inuu ilaahay ugu dhowaadow rabaa sidaas marka bidcada loo tacriifiyo qaabkaas oo kale abu shaama ayaa albaacid calaa inkaari اlbidac ugu tacriifinaya wuxuu leey alixdaaثu fi اddiini bacda alikmaal ayuu leeyahay waxaa kaloo loo tacriifiyaa tacriif sidaa ku dhow oo dariiqaة fi اddiini mukhtaracatn tudaahi sharciyata waa bidcadu waxaa la yidhaha waa dariiqaة fi اddiin dariiqo diinta dhexdeeda laga jeexdo mukhtaracatn oo cusub la ikhtiraacayo tudaahi sharciyata oo sharciga u eg markaad dhinac ka fiiriso sharciga ayay ayaa loo ekaysiina yuqsadu biالsuluuki calayha almubaalaغaةu fi الtacabud dariiqa in la qaadana ulajeedka laga leeyahay waxay tahay in cibaadada lagu xeel dheeraado qofkeeda haddaad weydiisid wuxuu ku leehan waa cibaadaysana labadan tacriif marka marka la fiiriyo bidcada kulligeed waa wada madmuum ma la kala reebaayo bidcada isdilaaxeedan sharciga ma qeybsamaysa markaas ibnu xajarna waa tilmaamay macno noocaas oo kale ah oo bidcada wuxuu leeyahay sharciyada ah maba yani kulligeed waa madmuum kulluhaa madmuuma dhammaanteed waa madmuum ayuu leeyahay kitaab اlictisaam culimada marka bidco ma qeybsanto dhahaysana tacriifkaanay ujeedaan sidaan bacdi ahlilcilmi waxaa laga wariyey bidcada inay qeybsanto oo bidca madmuuma iyo bidca maxmuuda inay jirto imaamu shaafici baaba ka mid ah waxay qeybinayaan marka maxay tahay ayaga marka ay sidaa bidca maxmuudo iyo madmuumo ay u qaybinayaan waxay qaybinayaan waxay tahay bidcadii isdilaaxi caamka oo luqawiga ahaa ayay qaybinayaan macnaheeda luqo ayay qaybinayaan waayo bidca luqatan waxaa la yidhaha wax dadku aynan samayneynin markaas oo qof markaa uu bilaabo luqatan saas waay hadday marka asal ay leedahay oo dadku un ay ka tageen oo qofkaani uu yahay qof soo cusboonaysiinaya wax dadku ay ka tageen luqatan bidco waa lagu idlaaqi karaa laakiin sharcan bidco ma la dhaho taas waayo wax cusub xagga diiniyan wax cusub maba ahanba ee dadkan dhexdooday ka cusub tahay soo ma garanin sidaas in ay tahayna waxaa ku tusaayo alimaamu shaafici waxaa ka ansaxday oo aad looga wariyey inuu yidhi man istaxsana faqad sharac hadalkaas u fiirsan ninkii min cindi nafsihi shay ka wanaajisto yani wuxuu leeyahay waxaani waa fiican yihiin waa khayr xagga sharcigaa laga dhihi karaa ninkii asaga un qalbigiisa un iyo nafsadiisa un ka jidaysto oo wax ay la fiicnaadaan oo istixsaan yacni shay iska wanaajisto iyadoo sharcigii uunan waxba uga haysanin faqad sharaca ninkaa sharci buu samaystay tashriic ayuu samaystay wax fara badan masaa'il badanna waxaan ognahay imaamu shaafici inuu diiday wuxuu cuskadayna ay tahay nebiga ma samaynin qaarkood waa sheegi doonaa in shaa allahu tacaala marka suuragal maahan bidco sharciye ah wax sharcigii bidco ku ah inuu imaamu shaafici uu leeyahay mid wanaagsanaa ku jirto abadan waayo man istaxsana faqad sharaca xaggee la geynaa iyadana yacni wuxuu diidayaa qof inuu sharciga ka hormaro oo min cindi nafsihi uu yidhaha waxaan waa iska fiican yihiin dhib ma laha ayuu diidayaa ilaa in qaala allahu qaala rasuuluhu ajmaca ahlulcilmi in la dhaho ma ahani saasuu rabaa ayb marka xataa madaahibta qaarkood istixsaanku daliilay ka dhigtaan imaamu shaafici laakiin aada u fogeeyey istixsaankaas xalayna waxaan soo marnay walaakina natabicu sunata ficla watarkan ulahaa marka haddaad aragto culimo marka bidcada qaybinayso waxa ay qaybinayaan isdilaax guud oo luqawi ah ibnu kaiira sidaa tilmaamay badiicu samaawaati waalardi markuu fasiraayo suurat lbaqara ibnu rajab xadiidka cirbaad markuu fasirayo arbiciinka jaamic lculuumka sidaasuu tilmaamay alimaamu dahabi kitaab juzun fi tamasuki an sunna cala sunna markuu iyadana marka yani saasoo kale u sheegay way badan yihiin marka aimada sidaa marka bidcada luqawiye inay ku imaan karta macno luqo inay ku imaan karta yani isilaax sharciya isdilaaxa sharciga marka ma qeybsamayso kulligeed waa wada madmuum jawaabta marka bidcaa qeybsanto saas waay inay midda caamka qaybinayaanna waxaa ku tusaayo amhilada cizu bnu cabdisalaam fiiriya wuxuu leeyahay wuxuu soo gelinayaa buundooyin in la dhiso iyo madaaris iyo dugsiyo in la dhiso iyo kutub in la daabaco iyo waxyaabahaasuu soo gelinana marka in buundooyin la dhiso iyo in yacni la sameeyo xiraf in la yeesho dadka muslimiinta xirfooyinka in la barto oo dadka la baro xirfo iyo wax marka yacni iyadaas ilaahay loogu dhawaanayo bidaatiha wax alla loogu dhawaanayo maan waaba adduunyo waxyaabaha qaar ka yani amhilo oo uga dhigay marka waxay qaybinayaan waxay tahay waxaa uun isdilaaxaas caamkaa sidaa u garakaas alxadiidu athaani xadiidka labaad qaala alimaamu abu daawuuda fii sunanihi baabu rafci lyadayni cala alminbari baabkaas wuxuu yihi alimaamu abu daawuud xadaanaa axmed bnu yunus qaala xadaanaa zaa'idatu can xusayn bni cabdiraxmaan qaala ra'aa cumaarat bnu ruweybata saxaabiga ayaa wuxuu arkay bishra bna marwaan ayuu arkay wa huwa yadcuu fii yowmi jumcatin isagoo maalin jumco a duceynayo faqaala cumaaratu oo mimbarka saaran markaa cumaara wuxuu yidhi qabaxa allaahu haatayni lyadayni labadan gacmood labada gacmood marka kor u taagay u qaaday labadan gacmood allah fool xumeeyo qaala zaa'idatu qaala xuseyn waxa uu yidhi xadathanii cumaaratu qaala laqad ra'aytu rasuula اllahi sala ll slam nebigaan arkay wa huwa cala lmimbari isagoo mimbarka saaran jumcada maa yasiidu calaa haadihi middaan ma ka siyaadinaynin yacni sabaabata murugsatada fartaas allatii tali libhaama suulka ku xigto waxaan arkay jumcadii isagoo mimbarka saaran markuu duceynayo fartaa unbuu saa dhahayy taagay middaan kama siyaadinaynin saas macnuhu marka waxay tahay khadiibka markuu jumcada aqrinaayo ee ducada uu soo gaaro haddaynan ahayn duco roobdoon ah hada haddaysan ahayn roobdoon fartaas unbuu saa u qaadayaa bis yacnii labada gacmood inuu saan u qaado ou gacmaha kor u qaado sida caadiga loo ducaysto ou mimbarka korkee korkiisa ou ka sameeyo waayo waxau inkiraya saxaabigan hana degdeginoo iyagaa nooga aqoon badan ayb gacmaha markaad ducaysanayso kor waa u qaadan kartaa laakiin mimbarka jumcada marka uu khadiibku saaran yahay istisqaana ayna roobdoonna aysan ahayn inuu taago saxaabigan miduu diidan yahay hal far keliya unbuu saa dhahaya yacni middaan intaan nebiga kama badi jirin saas bis qultu wajhu dilaalati min alxadiidi marka roobdoonta iyada waxaa soo arooray xadiid saxiix ah qultu wajhu اdilaalati min alxadiidi fi mas'alatina mas'aladeenna suna tarkiyada wuxuu ku tusayaa huwa ana saxaabiya saxaabigu ictamada fii inkaarihi rafca alyadayni lilkhatiibi wahuwa cala lmimbari saxaabiga wuxuu u cuskaday inkiridaas ou inkirayo ee khadiibku labadiisa gacmood inuu kor u qaado mimbarka isagoo saaran inkiridda ou inkirayo wuxuu u cuskaday calaa tarki nabiy sal ll slam nebiga ka tegistiisa daalika kaagaas arrinkaa uu ka tegey yanii nebiga ma sameynin unbau yiri soo maha saxaabigan hadda yani nebigaan arkay oo aan fartaas dhaafinaynin yani waxaan aad samaynaysa nebiga ma ka arkin ma sameynin saxaabigan ogow ma keenin xadiid ou nebigu ku reebaayo oo nebigu uu leeyahay labada gacmood yaan kor loo taagin mimbarka markuu khadiibku saaran yahay jumcada ma keenin laakiin nebigii baan sameynin waay wuxuu deliishanaya saxaabigan falowlaa ana tarkahu laa yaqacu mowqica sunnatihi waxaa nebigu ka tegay haddii uunan dhacaynin booska sunnadiisa waa maxay sunnadiisu waxay tahay in loogaga dayda ka tegistaas haddii taa aynan jiraynin lama xtaja bihi saxaabiyu saxaabiga ma xujaysteen tarkigaas ayb marka saxaabada qofka tacliiqinaya ama yacni diin ku haysto baabkiis waa baab kale saxaabada nebigay arki jireen nebigay wax ka qaateen carabiga waa yaqaaneen waxyigu uu kus luqadii uu kusoo degay waxyigu markuu soo degayay iyagaa joogay yani meelaha marka yacni meel meeshaas ka duwanoo diin lagu dhigo oo dadkoodu ay ka cilmi badan yihiin asxaabta ninkii meel ku og isagay u taallaan alxadiidu athaalithu xadiidka saddexaad ayb akhraja alimaamu muslimu waabu daawuuda fii sunanihi baabu اlkhudbati yowma alciid baabkaas wاllafdu lahu ay yani labi daawuud can abi saciidin اlkhudriyi qaala akraja marwaanu lmimbara fii yowmi ciidin marwaan mimbarka ayuu soo bixiyey maalin ciid ah musallihii buu mimbarka keenay fabada'a bilkhudbati qabla asalaati khudbadiibuu uu ku hormaray salaada ka hor faqaama rajulu nin baa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa marwaanu marwaanow khaalafta sunna sunnadii baad khilaaftay akhrajta almimbara mimbarkaad soo bixisay fii yowmi ciidin maalin ciid ah walam yakun yukhraju fiihi mana la soo bixin jirin mana la soo bixin jirin waa laga tegay waay macnaheeda wa bada'ta bilkhudbati ayaad bilowday qabla salaati salaada ka hor faqaala abuu saciidin abuu saciid wuxuu yidhi man haadaa kan waa kuma qaaluu waxay dhaheen fulaan bnu fulaan waa hebel ina hebel faqaala wuxuu yihi amaa haadaa faqad qadaa maa calayhi ninkaani wixii dushiisa ahaa waa gutay samictu rasuula اllahi sal ll slm yaquul nebiga oo dhahayaan maqle man ra'aa munkaran faاstadaaca an yugayirahu biyadihi falyugayirhu biyadih fain lam yastadic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbihi wadalika adcafu اliimaan qultu ashaahidu min alxadiidi fi mas'alatina waxay tahay huwa ana dalika arajula ninkaas lam yalub ma raadinin fii raddihi radintiisa calaa marwaana uu radinayo daliilan daliil ma raadinin hayra tarki nabiyi sal l slam aan ahayn nebiga ka tegistiisa fii kilta almas'alatayni labada mas'alaba waqad aqara lahu calaa dalika asaxaabiyu اljaliil abuu saciidin alkhudriyina waa u qiray war maalin aan mimbarka nebigu ma soo bixi jirin maxaad usoo bixisay buu leeyahay waa inkirayaa marka wuxuu ku inkirayaa uu ku yacni munkarkaas uu ku radinayaa daliilka uu cuskanayo waxay tahay lama soo bixi jirin marka waxaan lama sameey jirin aad diinka ka dhiganayso waa daliil adiga marka in la sameey jiray inaad daliil la timaado alxadiidu raabicu xadiidka afaraad rawa alimaamu lbukhaariyu fii saxiixihi taxta baabi man lam yataطawac fi الsafari dubura الsalaati waqablahaa bisanadihi ilaa xafs bni caasimin qaala wuxuu yidhi saafara bnu cumara radia allahu canhuma ibnu cumar waa safray faqaala wuxuu yihi saxibtu nabiya sal l slam nebigan la saaxiibay oon raacay falam arahu yusabixu fi safar ma aanan arkin isaga oo ku sunnaysanayo safarka dhexdiisa yani salaadaha rawaatibta oo ka dambeyso ka horeyso ayuu sheegayaa wa qaala allahu jala dikruhu allana wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana nebiga ma arag buu leeyahay isaga oo safarka dhexdiisa sunnooyinka rawaatibta tukanayo ee nebigana kudayashaa idinkugu sugan hadduu ka tegay ka taga waayo idinkana marka ayb marka arrintan mas'ale ahaan ibnu cumar isaga wuxuu qabay marka safar la galo rawaatib inaan la dukanin saxaabada kale ibnulmundir sida ou awsadka ku sheegayo waa duka jireen laakiin qolada marka waa la tukanayaa dhahayso ogow daliilay la imaanayeen ayaka oo waxay leeyihiin rasuulka sala alla ly slam salaada subax labada ragcee ka horeyso waa ku tukan jiray safarka waxaa kaloo la wariyey duhurka inuu duka jiray qabla duhur laba ragco marka waxay leeyihin haddii salaad subax horteed uu dukaday duhurkana uu dukaday hortiis waa la dukan karaa marka xadiidkaasay uga baxsanayaan marka ujeedka marka inaan fahmnana laga rabo waa maxay saxaabadu inay turuugta nebiga inay deliisho jireen ibnu cumar marka wuxuu u deliishanayaa inaan rawaatibta la dukanin nebigaa ka tegay marka arrintan marka tarkigu waa manhaj istidlaal oo saxaabadu ay ay qabeen wayn qof yirina ma jiro war ibnu cumarow adiga nebigu waa ka tegey waxaas ma samaynin daliil ma ahane daliil kale noo keen wax naga reebayo oo khaas ah noo keen qof dhahay ma laha qultu istadalla hada aلصaxaabiyu اljaliil radia allahu canhu calaa tarki الnawaafili fi الsafari biأnnahu lam yara الnabiya sal ll l slam yafcaluhu wuxuu u daliishaday nebigu inuunan arkin isagoo samaynayo wahada laysa ilaa anahu yara aliqtidaaa bituruki nabiy sal l slam arrintaanna wax kale ma ahana wuxuu arkaa un nebiga turuugtiisa in lagu daydo wata'mal istidlaalahu bilaayati aayadda uu deliishaday meesha keenayna si fiican u feeri wahada taqriiru daahirun fii riwaayati abi daawuud taqriirkan aan qariraynana riwaayada abu daawuud buu ku muuqdaa qaala alimaamu abu daawuuda fii sunanih xadaana alqacnabiyu qala xadaanaa ciisa bnu xafs bni caasim bni cumara bni اlkhaaab can abiihi qaala saxibtu bna cumara fii طariiqin qaala fasallaa binaa rakcatayni ayuuna tujiyey fara'aa naasan qiyaaman dad taagtaagan buu arkay faqaala maa yasnacu haaulaa'i kuwan maxay samaynayaan qultu yusabixuun waa sunnaysanayaan qaala low kuntu musabixan atmamtu salaatii haddaan sunnaysanayo salaaddanba dhammaystiri lahay yabna akhii adeer inii saxibtu rasuula allahi sal l slam fi safari nebiga ayaan aniga safar kula saaxiibay falam yazid calaa rakcatayni laba ragco ma uunan ka badinin xataa qabadahu allahu caza wajala ilaa ilaahay uu oofsaday ilaa alla uu oofsaday alxadiidu alkhaamis xadiidka shanaad rawa alimaamu اlbukhaariyu fii saxiixihi taxta baabi maa yukrahu min asajci min kitaabi اdacawaat kitaabu dacawaat oo saxiixulbukhaariga ka mida baabu maa yukrahu min asajci baabkaas ayuu wuxuu wariyey bisanadihi uu ku wariyey can cikrimata can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal ibnu cabaas wuxuu yidhi cikrimow la dardaarmaa ardaygiisa xadid innaasa kula jumcatin maratan jumco kastaa dadka mar wax u sheeg oo wacdi fain abayta haddaad diiddo famaratayni laba jeer fain agharta haddaad badinaysana fa halaaa maraat saddex jeer walaa tumila annaasa hada alqur'aana dadka qur-aankan haka noojinin oo wax kale ha ku daalinin oo qur-aanka haka daalinin walaa ulfiyannaka ta'ti lqowma walaa tumila annaasa hada alqur'aan haka noojinin walaa ulfiyannaka yaanan ku arkin oo aanan yacni kugu soo gaarin oon ku yani aan kugu helin ta'ti lqowma inaad dad u imaanaysid wahum fii xadiidin ayagoo sheeko haysto min xadiidihim sheekadooda ka mid ah fataqusu calayhim adiga markaa aada korkooda ku qisayso fataqdaca canhum aad fataqdacu canhum waxaad ka gooy aad fa anta taqdacu canhum yani oo adiga markaa waxaad ka gooynaysaa fataqdacu calayhim haa korkooda ayaad ku jaraysaa xadiidahum sheekadoodii fatumiluhum waad noojinaysaa markaas walaakin ansit aamus iyagoo hadal haysta haddaad u timaado adigu hadalkaaga haka dhexgelin war ha u keenin ama yacni xadiid aada u xadiidto aamus oo iska dhegayso fa idaa amaruuka hadday ku amraan oy kuu ogolaadaan faxadidhum uxadiid wahum yashtahuunahu ayagoo jeclaysanayo fanduri waa maxalushaahidka marka waa meelahan fanduri sajca min adducaa'i fiiri buu yidhi sajciga ducada ka mid ah sajci waxaa la yidhaha ducadu inay ku hoorsato hal xaraf sajcigu wuxuu ka mid yahay muxasinaadka almuxasinaat albadiiciya waxaa la yidhaha cilmu lbadiica ayuu ku jiraa waxaa weeyaan marka hadalku inuu ku dhammaado hal qaafiyo ama hal xaraf marka ducadaada inaad u raaraadisid aftahanimo iyo ood xaraf kusoo dhammayso ee hal qaafiyo aada u samayso sidii gabay oo kale iska fiiri buu leeyahay fajtanibhu ka dheeraw fa inii cahidtu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama wa asxaabahu anuu waxaan soo gaaray oon ogaaday nebiga iyo asxaabtiisa laa yafcaluuna ma samaynaynin ilaa dalika ka tegistaas maahani yacni ilaa dalika alijtinaab inay un wax kale nebiga asxaabtiisa ma samaynaynin ilaa inay ka dheeraadaan maahani sajcigaas markay ducaysanayaan qultu naha bnu cabaasin radia allahu canhuma ibnu cabaas wuxuu reebay can isajci fi dducaa'i ducada dhexdeeda marka in sajci lagu sameeyo muctamidan isagoo cuskanayo calaa tarki nabiyi sal ll ly slam nebiga tarkigiisa ka tegistiisa waclam ogow ana cibaarata bna cibaarata bni cabaas ibnu cabaas cibaaradiisa fainii cahidtu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam waasxaabahu laa yafcaluuna ilaa dalika tadullu waxay tusaysaa calaa maa qararnaahu wixii aan soo qarino min ana tarka ficlun inuu yahay id ficluhum dalika alijtinaab samaynta ay samaynayaan ka dheeraanshadaas inamaa huwa tarku bicaynihi qofkan waxaas waa ka dheeraaday waa ka tegay un soo maaha naam ka dheeraanshow sameeyey ka tegisow sameeyey waay naam qala alxaafid bnu xajar fii fatxi اlbaari taxta sharxi hada اlxadiid qowluhu laa yafcaluuna ila dalika ay tarka sajci sajciga ka tegistiisay samaynayeen wawaqaca can اlsmaaciiliyi can اlqasim bni zakariya can yaxya bni moxamed shaykhi اlbukhaariyi bisanadihi fiihi laa yafcaluuna dalika ay sajciga ma samay jirin biisqaai ilaa wahuwa waadixun tanbiihaani laba tanbiih laba baraarujin marka alulaa tanbiiha hore warka ibnu xajar halkaas ku dhammaaday aluulaa kan hore wa tuuqifunaa hadihi اljumlatu jumladan ay laa yafcaluuna ilaa dalika waxayna dul joojinaysaa calaa ana tarka ficlun inuu yahay lianna alistinaaa istinaha bacda aljumlati اlmanfiyati istinaha dhaco jumla manfiyo gadaasheeda yusayiruhaa wuxuu ka dhigaa muhbatatan jumladii wuxuu ka dhigaa muhbata laa laa yafcaluuna ilaa dalika ilaadan waxay dhacday bacda nafyin marka nafyigan ay ilaadu waxay burineen nafyiga nafyigu markuu burana cagsigiisaa imaanayo oo ah ihbaat yaa imaanayo fataqdiiru taqdiirku marka wuxuu noqonayaa yafcaluuna dalika tarka tarkigayba samaynayeen athaaniyatu hada sajcu lmakruuhu sajcigan la kahday fi ducaa'i ducada dhexdiisa huwa almutakalafu bihi waa midka qofka isku kalifo o isku mashquuliyo walaa yucaaridu hada walaa yucaaradu hada kana lagu caaridi maayo biadciyati nabiyi sal l slam ducooyinkii nebiga alatii kaana fiiha sajcu sajciga uu ku jiray id daaka maxaa yeelay kaagaasi sadara can gayri takallufin takalluf la-aanuu nebiga kasoo fulay ee midkan qofka isku mashquulinaya o isku kalifayaa la diida xadiidkaasna marka waa kii shanaad marka alxadiidu الsaadisu xadiidka lixaad rawa alimaamu اlbukhaariyu fii saxiixihi تحta bab الاqtidاء bsunan rasuuli الlahi صلى اه ل sلم min kitaab الاعtiصaam min kitaabi الاctiصaami bsanadihi can abi waa'ili qaala wuxuu yihi jalastu إilىa shaybata fي hada الmasjidi shayba ayaan la fariistay buu yihi ayaan agtiisaan gaaray oon fariistay agtiisa masaajidkan dhexdiisa qaala wuxuu yihi shayba jalasa إlaya cmaru fii majlisika hada cumar ayaa ayaa fadhiistay meeshan hadda aada fadhisoo kale ayuu cumar iisoo fadhiistay fa qaala cumar wuxuu yidhi hamamtu waxaan ku hamiyey anlaa adaca inaanan uga tegin fiihaa kacbada dhexdeeda safraa'a walaa baydaa'a dahab iyo fido midna yani waxaa jiri jirtay dadka kacbada waxbay usoo hadiyey jireen maal marka kacbada lagu waqfaa jiri jiray dahab iyo fido iyo loo keeno kacbada lagu waqfo cumar marka wuxuu yidhi waxaan ku fakeray dahabka iyo fidada kacbada lo loo lagu waqfay waxaan hamiyey ama aan ku fakeroon damcay ama yacnii loo sooba hadiyeeyey inaan yacni aanan ka tegin ilaa qasamtuhaa bayna almuslimiin xoolahaas inaan muslimiinta u qaybiyo ayaan ku fakeray qultu shayba haddaan ahay waxaan idhi buu yidhi marka maa anta bifaacilin cumar haddaad tahay maa anta adigu ma tihid bifaacilin mid samaynaayo arrinkaas ma samey kartid qaala cumar wuxuu yidhi lima maxaanan u samaynaynin qultu waxaan ku idhi lam yafcalhu saaxibaaka labadaadii saaxiib yacnii nebiga iyo abubakar oo adig kaa horreeyeen ma samaynin u fiirsa meeshaas labadaadii saaxiib ma samaynin qaala cumar wuxuu yidhi huma almar-aani yuqtadaa bihimaa labadooda waa labada lagu daydo waay waa labada qof ee lagu daydo waay marka cumar waa isdhiibay wixii uu ku hamiyeyna waa ka tegey sida ay nebiga iyo abubakar uga tageenuuna kuda inuu ku dayanayouna sheegay marka nebiga ma samaynin abubakar ma samaynin cumaraa la dhahayo waa kanaan marna cumar ma dhihin waxaas daliil maahane nagala tag abadan dadkan marka dhiiran dhiiranaanshaada meelay uga timid ma naqaano jahli unbaa u keenay waxaas marka laakiin diinta dhexdeeda in indha adayga indha adayga berri aan jawaab ilaahay hortiisa looga helaynin diin kuma fiicno dhexdiisa meelaha kalena kuma roono qultu alsafraau huwa aldahabu walbaydaau alfidatu wa fi lxadiidi waxaa ku sugan aliqtidaau bituruuki اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam nebiga wii waxyaabihii uu ka tegey oo aan nahyi khaasana ku dhicin in looga daydo ka tegista in loogaga daydo waayo hadda xadiid ma jira dhahaya kacbada maalkeeda yaan la yaan la qaybinin lama hayno keliya inuuna nebigu qaybinin bisaan haynaa ayb wa fi lxadii marka qaala alxaafid ibnu xajar fii fatxi lbaari taxta sharxi hada alxadiid qaala bnu baطaal ibnu baطaal oo shuraaxda bukhaariga ka mida wuxuu yidhi araada cumaru cumar wuxuu doonay qismata almaali maalka in la qaybiyo fii masaalixi lmuslimiin lagu qaybiyo dhexdeeda falamaa dakarahu shaybatu shayba markuu u sheegay ana الnabiya sal l slam iyo wa abaa bakrin bacdahu lam yatacaradaa lahu inaynan u banbixin lam yasachu khilaafuhumaa cumar waa u yani khilaafkoodu waa u cunanmi waayey marka inuu khilaafo wara'aa wuxuuna arkay ana aliqtidaa'a bihimaa waajibun in lagu daydaa inay waajib tahay aan idin su-aala marka waxa uga dayanaya maxay tahay waa tarkiga soo maa waxa haddii ou khilaafana oo yani mukhaalafada kula imaan lahaana maxay noqon lahayd inuu sameeyo waxaas idan wixii nebiga ka tegay in la sameeyaa mukhaalafo ah khilaafu sunna ayb qultu ay ibn xajar ibnu xajara marka yaa loo jeedaaye qultu ibnu xajar wuxuu yidhi ay ibnu xajar wa tamaamuhu dhammaystirkiisu wuxuu yahay ana taqriira الnabiyi sal ll ly slam nebiga taqriirkiisa munazalun waxaa la dejinayaa mansilata xukmihi xukunkiisa derajadiisa oo kale biistimraari maa taraka tagyiirahu wixii nebiga inuu dooriyo ou ka tegay sidii oo uga tegaa loo daynaa nacam oo waa laga tegaa fayajibu اliqtidaau bihi fi dalika waxaa waajiba in arrinkaa looga daydo licumuumi qowlihi tacaala watabicuuhu cumuumka aayaddaas raaca nebiga wa ama abu bakrin abu bakar fadalla wuxuu tusayaa cadamu tacarudihi inuusan u banbixin calaa anahu lam yadhar lahu min qowlihi sala اllahu عalayhi wasalam walaa min ficlihi maa yucaaridu taqriira اlmadkuur abu bakar muxuu sameey waayey abu bakar wuxuunan arkin nebiga qowlkiisa ah oo ka bedelan tarkiga ficil nebiga kiisa ah oo tarku tagyiirka ka bedelan ma uunan arkin walow dahara lahu hadduu u muuqan lahaana la facalahu waa samayn lahaa laa siyamaa maca اxtiyaajihi lilmaali weliba kumaba sii jirta abu bakar maalka waa u baahnaa liqilatihi fii muddatihi waqtiga abu bakar maalku waa yaraa fayakuunu cumaru cumar marka wuxuu noqonayaa maca wujuudi kahrati اlmaali iyadoo weliba maal badan ou jiro ou yaalay waqtigiisa fii ayaamihi maalmihiisa owlaa bicadami tacarud inuunan u banbixin mid kaga owleysan buu noqona ana u fiirso yacni iyadoo weliba baahi ay jirto xilligii abu bakar ayuu abu bakar iska dhaafay isagoo nebiga uga dayanaya tarkiga cumar oo aan maalka baahi u qabin ilaa waqtigiisu xooluhu waa bateene futuuxaad badan baa la hele min baabi owlaa waa inuu uu ka tago qultu mafaadu hada alkalaami warkan faa'iidooyintiisu waxay tahay ana tarka nabiyi sal l slam nebiga tarkigiisa maca wujuudi lmuxwiji shaygii u baahi u baahinayey oo u baahi gelinayay oo joogo wacadami lmaanici iyo maanic la-aantiis lahu ictibaaruhu cinda asaxaabati wa atbaacihim saxaabada iyo atbaacdoodaba shaygaa ictibaarkiisa oo lahaa tarkigaas waayo nebigu maal waa u baahnaa abuubakarna waa u baahnaa iyadoo ay baahi jirto ayaa kacbadaas maalkeeda faraha laga qaaday oo aan xaajaadka muslimiinta lagu daberin tarkigaas marka maca qiyaami muqtadiihi wa cadami maanicihi maxau dhaliyey in cumar uu dhaafi waayo oo nebiga uu uga daydo tarkigaas wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan aliqtidaau bisunani الnabiyi sal ll ly slam iyo wa abi bakrin in lagu daydo fii afcaalihimaa iyo wa turuukihimaa alxadiidu saabicu xadiidka toddobaad rawa alimaamu muslimu fii saxiixihi imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ku wariyey can caaishata radia allahu canha can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam man camila camalan qofkii camal sameeyo laysa calayhi amrunaa innaga diinteenna korkiisa aan ahayn fa huwa raddun waa lagu celinaa ku lagu celinayo wa fii saxiixi اlbukhaariyi wamuslimi canha marfuucan man axdatha fii amrinaa hada maa laysa minhu fa huwa raddun qofkii diinkeennan kusoo dara waxaan ka mid ahayn isagaa lagu celinaa xadiidkan bal fiiriya culimada waxay u deliishanayaan qad istadalla jamcun kahiiru min alculamaa'i jamac fara badan oo culimada ka mida waxay u deliishadeen bihada alxadiidi xadiidkan calaa butlaani maa shay baatilnimadiisa yutacabadu yatacabadu bihi ou ku cibaadaysto kahiirun in badan oo min annaasi dadka ka mid ah walam yarid fiihi can اnabiyi sal ll ly slama nebigana aynan uga soo aroorin xaggiisa nahyun khaasun bihi nahyi gaar arrintaas ku ah uunan uga soo aroorin yacnii waxbay dad sameeyeen waa laga celiyey oo waxaa la yidhi waxaan ma bannaana inuunan bannaanayn maxaa u daliila xadiidkan man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fa huwa raddun bay soo qaateen mana aysan raarraadininba nahyi gaar ah oo nebiga xaggiisa ka yimid oo shaygan gaar ahaan uga ugu reebayo kanay marka qaacida ahaan u isticmaaleen ayb falamaa ra-ow markay arkeen dalika kaagaas istasxabuu bitarki nabiyi sal ll ly slam nebiga tarkigiisay israacsiisteen qaala alimaamu اnawawiyu raxmat ullaahi calayhi alimaamu اnawowi waxa uu yidhi fii kitaabihi khulaasat اlaxkaami fi muhimaati الsunani wa qawaacid اlislaam wuxuu ku yidhi fa salaatu laba salaadood oo dadku ay duka jireen waagii imaamu nawowi ayuu imaamu nawowi diidayaa inay bidco tahayna waa tilmaamaha bal u fiirsada wuxuu u deliishanaya fa salaatu rakaa'ibi salaatu rakhaa'ib hintaa casharata rakca waa labaiyo toban ragco fii leylati awali jumcati min rajab bisha rajab habeenka jimcadiisa ugu horeyso ayaa la tukadaa wa salaatu nisfi salaatu nisfina mi-atu ragcatin waa boqol ragco leylata nisfi shacbaan habeenka shacbaan uu nuska yahay baa iyadana la tukadaa leylatulxukunka ay dadka qaar u yaqaanaan wahumaa wuxuu yidhi labadan salaadood salaatu rakhaa'ib iyo salaatu nisfi bidcataani madmuumataani munkarataani waay waa laba bidco oo madmuumataani munkarataani hadhow marka in la yidhaahdo maahan salaad maa bidco lagu tilmaamaa say ka noqotay sheekha qalad wahay nacam qofku diinku hadduusan aqoonin younan ka hadlin haddii uu yaqaano si qalloocan u sheegaayana beynahu wa beyna rabbihi aan u daynayna wuxuu leeyahay alimaamu nawowi marka labadan salaadood waa bidco wa ashadduhumaa daman labadooda midda daran weliba xagga ceebeynta ku daran alrakaa'ibu waayo salaatu rakhaa'ib limaa fiiha waxaa ku jira dhexdeeda min atakhyiiri doorin ah lisifaati salaati salaada tilmaamaheeda walitakhsiisi leylati اljumucati iyo weliba leylatljumco salaad cibaado lagu gaaryeelayo nebiguna waa reebay habeenka jumcada in lagu gaaryeelo salaad walxadiidu اlmarwiyu xadiidka la warina dadka qaarkood marka marka saas la yidhaha waxaan waa bidco la yidhaha xadiid daciifa ay la soo ordayaan marka salaatu rakhaa'ib xadiid lagu wariyeyaa jiro kaasuu marka ka hadlayaayo alimaamu nawowi wuxuu leeyahy walxadiidu lmarwiyu fiihaa salaatu rakhaa'ibka xadiidka lagu wariyey baatilun waa xadiid baatil ah shadiidu dacfi dacfigiisu daran yahay ow mowduucun ama waa mowduuc walaa yugtar ayaan lagu kadsoomin bikownihimaa fii quuti اlquluub walixyaa labadaa kitaab quutu lquluub iyo ixyaa culuumudiinka inay ku yaalaan yaan lagu kadsoomin yani masalada kitaabay ku taallaa ha ku kadsoomin hebelaa dhigaaya iyo xaashiya heblaayaa dhigaysa iyo ma lagu kadsoomahayo walaa biman ishtabaha calayhi asawaabu fiihimaa qofkii sawaabka uu ka dheeh galayna yaan isagana lagu kadsoomin mararka qaar qof caalim oo imaam ahoo weyn ayaa mas'aladu si ka noqonaysaa sawaabkiiba uu khilaafayaa ummad badanaa marka ku kadsoomayso taasuu diidaa marka alimaamu nawowi fadakara oo oo sheegay marka waraqaatin fi fi istixbaabihaa dhowr warqadood jamciyey oo salaatu raqaa'ib sunanimadeeda sheegayo wuxuu u jeedaa marka abu camar ibnu salaax alimaam alxaafid abu camar ibnu salaax u ujeedaa isagaa wax ka qoray salaatu raqaa'ibna soo dhoweeyey marka wuxuu leeya inay kitaab hebel ku taal iyo inuu imaam hebel taqriiriyey ha ku kadsoomin lianna aslan xaqa waa inaad cilmiga ka raadisid oo waxaa cali baa waxaa laga wariyey radia allahu canhu icrif alxaqa tacrif ahlahu xaqa baro oo aqoonso adaa dadkiisa fahmayo ina alxaqa laa yucrafu birijaal xaqa laguma garta dad hebel meeshuu jiro xaqa jiraa mar walba maahan qaacido mar walba shaqey karta maahan yani xaqa dad laguma calaamaystee qof laguma calaamaystee xaqa isagaa wax lagu miisaamaa haddii uuna nebi ahayn nebigu isaga marada xaqa waabuu taagan yahay waana macsuum fa inahum iyagu khaaliطuuna fi dalika waa kuwa ku gafsan waaye arrintaas mukhaalifuuna lisaa'iri اlummati ummadda inteeda kale ay khilaafsan yihiin waqad qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama nebigu wuxuu yidhi إiyaakum wamuxdathaati اlumuur fiiri marka daliilkiisa waa kana labadaas salaadood inay bidco tahay muxuu u deliishanaa xadiid u gaar ah maula imaadayna xadiid gaar ahoo salaatu raqaa'ib waa bidco yaan la tukanin dhahaya miyou keenayaa maya kan caamka ula imaana إiyaakum wamuxdathaati اlumuur faina kula bidcatin dalaalah wa qaala salى اllahu عalayhi waslama man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun wahaataani muxdathataani waa ilaa asla lahumaa qultu ashaahidu min kalaami اlimaam الnawawiyi wuxuu yahay raximah اllah anahu lam yaxkum calaa haatayni salaatayni bilbuطlaan labadan salaadood baaطilnimo kuma xukumin ilaa bitarki الnabiyi sal ه l slam wacadami ficlihi ilaa nebigu unka tegistiisa unbuu ugu xukumay iyo inuunan samaynin wa anta tafhamu min hanaayaa kalaamihina waxaad ka garanaya warkiisa ee xaggiisa annahu yacudu alxadiiثayni الsaabiqayni labada xadiiثee soo hormartay oo man camila camala iyo man axdatha fii amrina wuxuu ka dhigtay qaacida wuxuu ku tirinayaa qaacidatan qaacido yandariju taxtahaa furuucu wa afraadu kahiiratun furuuc iyo afraad badan ay ku dureereyso hoosteeda wa qaala ayضa mihaal kale alimaamu nawowi wuxuu yihi fi kitaabihi اlfad almajmuuc ow sharxi اlmuhadab sharxulmuhadabna waa la dhahaa majmu almajmuucna waa la yidhaha farcun ayuu yihi yukrahu waxaa la kahdaa altahwiibu asalaatu khayru min annowm in la yidhaahdo fii gayri subxi salaada subax waxaan ahayn wa hada madhabuna wa madhabu ljumhuur in la kahdo tahwiibka salaada subax waxaan ahaynna oo salaadaha kale inaan lagu dhihin waa madhabteennu yidhi wa madhabu ljumhuur oo karaayaysaa tahay waxaka shaykhu abu xaamidin wa saaxibu alxaawi walmaxaamiliy wagayruhum can innaqaciyi bay waxay ka sheegeen annahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray altahwiibu sunnatun fi kuli salawaati kasubxi alsalaatu khayru min annowm in la dhahaa waa sunno salaad kasto sida subax oo kale waxaa ka saasuu yidhi ay ka sheegeen ibraahimu naqaci waxaka alqaadi abu ayib can ilxasan bni saalix anahu mustaxabun fi adaani alcishaa cishaa in lagu dhaho aydan lianna bacda annaasi dadka qaarkood qad yanaamu canhaa inuu ka seexdaa laga yaabaa waa iska istixsaan sooma arkaysa waxaa laga yaabaa dadka gabal inay ka seexdaan saa darteed marka in lagu aqriyo asalaatu khayru min annowm la dhaho dhib ma laha sidaasaa qaar yidhaahdeen wuxuu leeyahay marka imaam alimaamu nawowi daliilunaa xadiidu caa-ishata radia allahu canha daliilkeennu waa xadiidka caa-isha ayuu yidhi ana rasuula اllahi sal ly slama qaal man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun kaas rawaahu اlbukhaariyu wamuslim xadiid gaar a miyuu la yimid oo ka hadlaayo oo mamnuucayo inaan salaad kale lagu dhihi karin maya si guud xadiidkan marka xadiidkan iga dhaafay mid kale miya haysaa oo kan kusoo arooray in la yihaahdo waa iska macangegnimo wayn kan laftiisaa daliilu noqonayo marka laba mithaal marka sooma arkaysid khayr waaye iyo loogama tegin marka haddii lagu yidhaha waxaan aad sanadkiiba mar samaynaysid ood ilaahay ugu dhowaanaysid nebigii ma samaynin saxaabadii ma samaynin waxaani waa bidco haddii la yidhaahdo man camila camalan laysa caleyhi amrunaana lasoo deliishado waa istidlaalka culummada waay qofkaasaa laga rabaa marka inuu yidhaah aniga xadiidkan ama aayaddan ayaa arrinkan ii banaynayso taasaa laga rabaa qultu istadla calى karaahati التahwiibi fi gayri الصubxi bitarki الnabiyi sal اه l slam ayuu u daliishaday واctamada xadiida caaishata radia اllahu canha waطalabu daliili khaasi fi الnahyi can التahwiibi fi gayri الصubxi daliil u gaar ah arrintan in la raadiyana tanaطucun oo la yihaha keen waa tanaطuc xeelfogaansho wa shaqabun iyo rabsho iyo wa bucdun can dariiqi اlcilmi iyo cilmiga dariiqiisii oo laga dheeraado iyo walmunaadarati dooda wanaagsan iyo wlmunaasaxati suna seexaynta alxadiid الthaaminu xadiidka sideedaad akhraja اlimaamu muslimu fi صaxiixih bisanadihi ilaa cabdillahi bni camr bni اlcaas radia allahu canhuma can الnabiy sal l slam anahu qaal inahu lam yakun nabiyu qablii nebi ani iga horreeyey ma jirin ilaa kaana xaqan calayhi korkiisa waxaa waajib ku ahayd an yadulla ummatahu ummadiisa inuu tuso calaa khayri maa yaclamuhu lahum waxa uu og yahay khayrkooda inuu tuso wayundirahum uu uga digo shara maa yaclamuhu lahum shayga uu u og yahay shartiisana inuu ugaga digo iyaga saasaaba waajib ku ahayd nebi kasto qultu ashaahidu min hada shaahidku wuxuu yahay xadiidkan ana almutacabida qofka ku cibaadaysanayo bificli maa tarakahu nabiyu sal l l slam wixii nebigu ka tegay in la keeno oo la sameeyo iyo wa asxaabuhu ay ka tageen dalaban lilisdiyaadi min alkhayri wuxuu u samaynayana ay tahay inuu khayr ziyaadsi ou dalbayo waalqurbati iyo alla u dhowaansho ou raadinayo fa ina lisaana xaalihi lisaanu xaalkiisa yaquulu wuxuu dhahayaa ina min alkhayraati khayraadka waxaa ka mid a maa lam yadulla calayhi nabiyu sal l slam ummatahu khayr nebiga ummadiisa ounan tusin ayaa khayrka kamida nin dhahayoo kale weyna waayo haddii nebiga ballan lala galay khayr inuunan ka tegin ilaa ummadiisa inuu u sheego annagana aan ognahay inuu nebigu gutay arrintaas waa maxay marka waxaan nebigu ounan ku cibaadaysaninoo adiga aada ku cibaadaysanayso oo haddana aada leedahay waa khayr sow ka dhalan mayso khayrkan nebigu waa ka tegay inuu ummadda u sheego waana hadal aada u foolxun ama yani dihnigaaga inuu soo galaba ma aha ayb watarakahu weliba uu ka tegay waqasarahu fiihi ou ka gaabiyey wاlxadiidu yaruddu calىa hada الdani اlfasid اlbaطili xadiidka wuxuu radinayaa danigan faasidkae baaطilka ah wamin hadihi اljihati jihadan maa tarakahu maa tarakahu الnabiyu sal ا l slam wuxuu nebigu ka tegey maca qiyaami اlmuqtadii shaygii keenaayeyna uu joogo wacadami lmaanici maaniciisiina uu maqan yahay falaa yutasawaru la suuraysan maayo an yutaqaraba bihi ila llahi in ilaahay loogu dhowaado kaasoo kale id low kaana qurbatan hadduu qurbo iyo alle u dhowaansho ahaan lahaa ladalla calayhi nabiyu sala allahu calayhi wasalama ummatahu nebiga ummadiisa waa tusi lahaa walaxaradahum calayhi waa ku boorin lahaa waayo fainahu nebigu annaasixu lamiin waa mid dadka u daacadnimo yani falo ee weliba loo la aamino hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih